baxniintii cutubka lix iyo labaatanaad oo weliba waa inaad samaysaa taambuugga toban daah leh oo waxaad ka samaysaa maro wanaagsan iyo buluug iyo guduud iyo casaan oo lagu daabacay karubiim oo daah walba dherarkiisu waa inuu ahaadaa siddeed iyo labaatan dhundhun daah walba balladhkiisuna waa inuu ahaadaa afar dhundhun oo daahyada oo dhammuna waa inay isku qiyaas ahaadaan shan daah waa inay isku xidhnaadaan oo shanta daah oo kalena waa inay isku wada xidhnaadaan oo daahyada midkood waa inaad darafta uu ka laaban yahay u yeeshaa sidooyin buluuga oo sidaas oo kalena waa inaad ka yeeshaa daaha dibadda ugu xiga laabka labaad isku daah waa inaad konton siddo u yeeshaa oo daaha ku yaal laabka labaad waa inaad daraftiisa u yeeshaa konton siddo oo siddooyinkuna waa in midkoodba kan kale ka hor jeedaa waa inaad konton qabsato oo dahab ah samaysaa oo daahyadana waa inaad midba kan kale qabsatooyinka kula xidhaa oo taambuuggana waa inuu mid dhan ahaadaa oo waa inaad daahyo ah dhogor riyaad samaysaa oo aad taambuugga ku daddaa oo waa inaad iyaga ka dhigtaa koob iyo toban daah oo daah kasta dherarkiisu waa inuu soddon dhundhun ahaadaa daah kasta ballaadhkiisuna waa inuu afar dhundhun ahaadaa oo koob iyo tobanka daah waa inay isku qiyaas ahaadaan oo waa inaad shan daah gooni ahaantooda isugu xidhaa lix daahna gooni ahaantooda isugu xidh oo daaha lixaad waa inaad ku labalaabtaa teendhada fooddeeda oo daaha dibadda u xiga laabka daraftiisa waa inaad konton siddo u yeeshaa oo daaha laabka labaad ugu korreeya daraftiisana waa inaad konton siddo u yeeshaa oo waa inaad samaysaa konton qabsato oo naxaas ah oo waa inaad qabsatooyinkana sudhaa sidooyinka oo teendhadana isku xidh kulligeed si ay mid dhan u noqoto oo inta dusha ka lalmata oo ka hadhay daahyada teendhada oo ah daaha badhkiisa waa in laga lalmiyaa taambuugga dabadiisa dhudhunka oo dhinaca ah iyo dhudhunka oo dhinaca kale oo ah waxa ka hadha daahyada teendhada dherarkooda waa in laga lalmiyaa dhinacyada taambuugga oo ah dhankan iyo dhankaasba inay dedaan oo teendhada waa inaad ded uga dhigtaa wanan hargahood oo la caseeyey iyo dad ah aridibadeed hargahood oo ka sarreeya oo looxyada taambuuggu ku taagan yahay waa inaad qori qurac ah ka samaysaa looxiba dherarkiisu waa inuu toban dhundhun ahaadaa oo loox kasta balladhkiisu waa inuu dhundhun iyo badh ahaadaa oo loox kasta waa inuu lahaadaa laba caarad oo looxyadu waa inay dhinacyada isku hayaan oo waa inaad sidaas u yeeshaa looxyada taambuugga oo dhan oo dhinaca koonfureed oo taambuugga looxyadiisa waa inaad labaatan loox ka dhigtaa oo waa inaad samaysaa afartan saldhig oo lacag ah oo ka hooseeya labaatanka loox oo laba saldhigba waa inay ka hooseeyaan loox inay saldhig u ahaadaan labadiisa caarad oo labada saldhigna waa inay ka hooseeyaan loox kale inay saldhig u ahaadaan labadiisa caarad oo taambuugga dhankiisa labaad oo waqooyi xiga waa inaad u yeeshaa labaatan loox iyo afartankoodii saldhig oo lacagta ahayd laba saldhigba waa inay loox ka hoosayso oo meesha ugu dambaysa taambuugga oo ah dhankiisa galbeed waa inaad lix loox u yeeshaa oo laba loox waa inaad u yeeshaa labada geesood oo taambuugga xaggiisa dambe oo waa inay hoosta labanlaab ka noqdaan oo sidaas oo kalena waa inay dhammaadaan ilaa siddeda koowaad dusheeda oo labaduba waa inay sidaas ahaadaan oo labada gees baa iska leh oo waa inay ahaadaan siddeed loox iyo saldhigyadoodii lacagta ahayd oo ah lix iyo toban saldhig oo laba saldhigba waa inay loox ka hoosayso oo waa inaad ula gudban ka samaysaa qori qurac ah looxyada taambuugga dhinaca kaga jira shan ulood u yeel looxyada dhinaca kale kaga jirana shan ulood oo kale u yeel oo shan ulood oo kale u yeel taambuugga looxyadiisa kaga jira dhanka galbeed xaggiisa dambe oo uldhaxaadda oo looxyada ku gudban waa inay gaadhaa gees ilaa gees oo looxyada waa inaad dahab ku dahaadhaa oo sidooyinkooda ah meelaha ulaha gudban ka gelayaan waxaad ka samaysaa dahab oo ulahana waa inaad dahab ku dahaadhaa oo taambuugga waa inaad u taagtaa sidii hannaankii aan buurta kugu tusay oo waa inaad ilxadh ka samaysaa buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan hana lagu daabaco kirubiim oo waa inaad ka soo lalmisaa afar tiir oo qudhac ah oo dahab lagu dahaadhay iyagoo leh qabsatooyin dahab ah oo ku taagan afar saldhig oo lacag ah oo waa inaad ilxadhka ka soo lalmisaa qabsatooyinka hoostooda oo waxaad soo gelisaa sanduuqa maragga ilxadhka gudihiisa oo ilxadhkuna wuxuu u dhexeeyaa meesha quduuska ah iyo meesha ugu quduusan idinka aawadiin oo daboolka waa inaad saartaa sanduuqa maragga oo ku jira meesha ugu quduusan oo miiskana waa inaad dhigtaa ilxadhka dibaddiisa oo laambaddana waxaad dhigtaa miiska hortiisa oo ah dhanka koofureed oo taambuugga miiskana dhanka waqooyi dhig oo waa inaad iridda tandhada u samaysaa daah buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo daabac leh oo daaha waa inaad u samaysaa shan tiir oo qudhac ah oo dahab ku dahaadh iyaga qabsatooyinkooduna ha ahaadeen dahab oo waa inaad shan saldhig oo naxaas ah u yeeshaa